الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku dhex jirnay baabu qadaaءi اlxaaja darsigeennu u dembeeyeyna waxaynu ka hadlaynay wa cadamu اlistiqbaali wاlistidbaari lilqibla waxyaabaha la amray qofka xaajo gudanaya waxaa ka mida inaanu qiblada u jeesan dabadana aanu u jeedin masalada ayaa axaadiida ku soo aroortay waynu tilmaanay waxay noo harhsanayd oo qura ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim ilaa afar qowl oo mashhuura ayay masaladan isugu khilaafeen bal xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala afartaa wuxuu ku daray saddex kale ahlucilmiga qaarkoodna mid sideedaad ayay siyaadiyeen marka ilaa hamaaniyati aqwaal bay ahlucilmigu masaladan isugu khilaafeen qowlka markaa u raajaxsani wuxuu yahay أن النهي cاam في البنyان والصحراء وفي الاستقبال والاستدباr in نahyigu yahay mid caamah oo ku saabsan hadii dhisme lagu dhex jiro markaa la xaajo gudanayo iyo haddii banaan la joogaba nahyigu inuu caam ku yahay istiqbaalka in loo jeesto in la nahiyo la diiday وkadalika الاstidbاr udabajeedinta lafteedana waa la diiday haddaad tiraa xadiid cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu oo uu tilmaamay inuu arkay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam oo mustaqbil ashaam mustadbir alkacba maxaa lagaga jawaabaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ma caddo xadiidkaasi inuu ahaa qabla nahyi aw bacdahu ma intii aan la nahiyin ka hor ba arrintaasi ay dhacday mise markii la nahiyey kadib ayay dhacday hada qowl liahli اlcilm ahlucilmiga qaarkoodna waxa ay kaga jawaabeen ana dalika lam yakun biqasdi اlbayaan rasuulku ficilkaa uma samayn si uu dadka ugu caddeeyo nacam in dhismaha dhexdiisa marka lagu xaajo gudanayo loo jeesan karo xagga qiblada lianna xaalatahu takfaa cala annaas lannu xaaladdaa markaa uu ku sugnaa waa xaalo dadka ka qarsoon cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhu gurigaa uu koray ayuun baa sabab u noqday inuu arka mooyaane dee cid kale ma aragteen rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam markuu doonaya dadka xukum inuu u caddeeyo si qarsoon uma sameeye si muuqata oo dee caddayni ay ku xaasili karto iyo bayaan ayuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam u sameeya talabaad waxaa soo aroortay min xadiidi jaabir radia allahu canhu rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam qabla an yuqbada bicaamin intii aanu dhiman sanad ka hor inuu arkay النabiy عalayه الصalaaةu وaسalاam yabul huwa ystaqbil الqibla rasuulka عalayه الصalaaةu وaسalaam oo kaajayo xagga qiblada ujeeda ama waxaa ka soo arooray cabdالlahi بn cmar inuu yihi inama nuhiya عan hada fi الfaضاء faإida kana baynaka wa bayna الqiblaةi shayء yasturka falaa baأsa rawahu abu dawud wاlxaakim waxaa la diiday in markaad banaan joogto laakiin haddii adiga iyo qiblada wax idinkala asturo idinkala teeda uu idiin dhexeeyo falaa ba'sa wax dembiya arrintaa kuma jiro aharkaasi waa daciif waxaana sanadkiisa ku jira alxasan ibnu dhakwaan wahuwa madcuunu fii cadaalatihi waar in cadaaladiisa la duray wayudalisu tadliisa shadiida waqad dacafahu اlimaamu axmed وبن المdيني علي بن المdيني و شhيkh البخاaري والنسائي وبن عdي marka afarkaasina waa ضaعيif haddii xagga macnaha laga eego masأaladana qof kasta oo xaajo gudanaya ee mid kacbada hor fadhiistay mooyaane isaga iyo kacbada kolleyba waxbaa udhexeeya oo iminka haddaad banaankaa fadhiisato kan baynaka wa bayna alkacbati min bunyaani wa jibaali wa ashjaari wa araadin adiga kacbada wax fara badan baa idin dhexeeyo dhisme iyo buur iyo bad iyo kayn iyo banaan intaba leh marka waxaa kacbada qaaradaha dhan ama dhulka aadka u ballaadhan ee kacbada idin dhexeeyaa wuxuu qaban waayey yanaa gidaar ka yare suuligu qaban maayo walihaada baynu yihi nahyigu waa caam haddaba nahyigaa caamki maada yufiid muxuu faa'iideynaya ma taxriim buu faa'iideynaya arrintaasi inay xaaraan tahay oo aanay banaanayn mise karaahuu faa'iideynaya sida saxiixa nahyigaasi karaahuu faa'iideynaya leanna haddii arrintan ay xaaraan tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma sameeyeen oo istibdaarka ama u dabajeedinta waa sameeyey sida cabdillaahi bni cumar uu inoo sheegay walxadiidu fi saxiixayn istiqbaalkana waa sameeyey kama fii xadiidi jaabir marka arrin xaaraana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma sameeyeen mar haddii rasuulku uu sameeyey arrintaa uu nahiyey ee dadka uu diiday waxay taasi daliilu tahay nahyigaasi inaanu faa'iideynahayn taxriim ee uu faa'iideynayo alkaraaha marka waa makruuhun qofku inuu qiblada xaggeeda u jeesto ama uu daba jeediyo marka uu xaajo gudanayo ama dhismaha ku dhex jiro ama banaan ha jooge wa calayhi waxaa dushiisa qofka xaajo gudanaya alistijmaaru inuu ku istinjoodo bihalaaثati axjaarin saddex dhagax oo daahiratin oo daahira oo saddex kama yarayn karo hadduu dhagax isticmaalayo ama wax dhagaxa waxa weeyaan meeshiisa geli kara sida uu mualifkuba sheegi doono saddex inuu ka yareeyo maaha ama ma banaano saddex inuu ka yareeyo walow anqaahu waaxidun xataa haddii mid quri uu ku filan yahay oo si fiican maxalka ama meesha uu nadiifinayo waxaana markaa taa u daliila xadiidu salmaan oo salmaan waxa uu yihi isagoo rasuulka alayh الsalaatu salaam ka waramaya laqad nahaana an nastaqbila alqiblata ligaa'iطin aw bawlin aw nastanjiya biاlyamiin aw an nastanjiya biaqala min halaaثati axjaar aw an nastanjiya birajiicin aw bicadmin rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu noo diiday inaanu qiblada u jeesano ama nacam kaabi aanu la jeesano ama saxro inaanu midigta ku istinjoono aw an nastanjiya biaqala min halaaثati axjaar saddex dhagax wax ka yar inaan ku istinjoonana waa noo diiday rasuulku aw an nastanjiya birajiicin aw bicadmin inaanu ku istinjoono saalo ama laf inaanu ku istinjoono rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam waa noo diiday axaadiid kale oo markaa macnaha ku soo aroortayna waa jirtaa dhagaxa markaa lagu istinjoonayo waxaa loo shardiyaa shuruud shuruudda waxaa ka mid a an yakuna طaahiran waa inuu yahay طaahir waayo wax najaasa najaaso najaaso laguma suuliyo rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam waa kii diiday rawhadii ama saaladii cabdillaahi bn mascuud uu u keenay oo faalqa rawha waa tuuray bu yihi rasuulku calayh الsalaatu wasalaam saaladii waxaa kaloo shardiya inuu noqdo muziil mid suulinaya wasakda haddii uu yahay markaa mid sibibaxa sida quraaradaha oo kale iyo waxyaabaha lamida oo marka najaasadii la dul mariyo meesha aanu ka kaxaynahayn noqon maayo kaasi mid qofka ka guda aw ma ama shay waa inuu ku istijmaaro yaquumu geli kara maqaamaha meesha dhagaxaanta oo dhagaxu shardi ma aha ee waxaan dhagax ahayn ayaa la isticmaali karaa waxaana taa u daliila takhsiisu nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam biالnahyi can الrawhi wاlcadm mar haddii rasuulku lafta iyo saalada labadaas inuu diiday oo laftana uu ku sababeeyey inay quud u tahay jinka isla markaa saaladuna inay calaf u tahay xoolahooda labadaa mar hadduu rasuulku nahyiga ku gaar yeelay wixii aan labada ahayna daahira ee wasakdana suulinaaya shay mucadamo muxtaramana aan ahayn shay shareecadu ay weynaysay oo xurmo loo yeelayna aan ahayn in lagu istinjoon karo oo dee meesha dhagaxa uu gelayo ayaa laga qaadanayaa xadiidka haddaad tiraahdo idan ma faaida taksiis alxajar bidikr haddaba haddii waxaan dhagaxa in lagu istinjoon karo maxaa dhagaxa carabka lagaga adkeeya amaba see loo sheegay oo w an nastanjiya biaqala min halaaثati axjaar iyo axaadiisa lamida lianna alxajara akharu min gayrihi dhagaxu waa ka fara badan yahay ashyaada kale wa huwa almutayasiru gaaliba waana ka had iyo jaraale u fudud qofka doonaya inuu istijmaaro inuu ku istijmaaro dee dhagaxu meel walba waa yaallaa laakiin waxyaabaha kale waxaa laga yaabaa qofka inay ku adkaataba waxaa kaloo laga qaadanayaa diidmada rasuulku uu diiday calayhi الsalaatu wasalaam alistinjaa bilcidaam ee uu ku soobeeyey inay tahay طacaamu ikhwaanina min aljin anahu laa yajuuzu alistinjaaءu bالطacaami wالsharaabi lilaadamiy inaanay banaanayn raashinka bani aadamku uu cuno iyo sharaabka uu cabo in lagu istinjoodo oo qofka markaa ku istinjoodaa qof dembaabo buu noqonaya waxaan idhaha ahlucilmigu haddii la diiday raashinkii jinka in lagu istinjoodo faalmancu min alistinjaa biطacaami اlinsi awlaa biالnahyi in la diido in lagu istinjoodo raashinka insiga ayaa mancinta iyo diidmada uga mudan raashinkaa jinka ee la diiday in waxa weeyaan lagu istinjoodo mar haddii raashinku waa shay muxtarama oo muxtaajun ilayha mid loo baahan yahy ashyaada markaa dee mucadamka sharcan ama muxtaramka shareecadu xurumada u yeeshay in aan lagu istinjoon karinna taa lafteeda waa laga qaadanayaa wa tundabu waxaa la suneeya alisticaada waaye intaanan masalada labaad u gelin ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen in saddex dhagax laga yarayn karo waxaanay xujaysteen xadiidu cabdillaahi bn mascuud fi صaxiixi اlbukhaari wagayrih qaala faataytuhu bxajarayni warawha faalqa rawha rasuulka waxaan u keenay bu yihi cabdillahi bn mascuud laba dhagax iyo iyo xabad saala markaa saaladii wuu tuuray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam lamana sheegin dhagax saddexaad in loo keenay bay yidhaahdeen marka macnaheeda wuxuu noqonayaa inuu labadii dhagaxun isticmaalay laakiin taa jawaabta laga bixinaya waxay tahay haddii xadiidku intaa intaa imika aynu sheegna inuu noqon lahaa oo wax caddaynaya in mid saddexaad loo baadi doone aynaan heli lahayn ayaynaan ka qaadaneyn inuu labada dhagaxun ku istinjooday leanna waa amrun maskuutun canh waa arrin laga aamusay oo ma labadii unbuu isticmaalay mise mid saddexaad baa loo keenay garan mayno marka waa amrun oo muxtamilun lilwajhayn labaduba waa dhici karaan arrin markaa muxtamil oo dee laba waji aqbali kartana lagama horgeyn karo axaadiida sariixa ee ku cad in saddex dhagax wax ka yar lagu istinjoodo nacam nahyiga la yska nahiyey laakiin waxaa taa inaga furtayba waxaa fii musnad imaami axmed ku yimi wa sunani daara quطni inuu yihi rasuulku itinii bigayriha inaan labadii dhagax ku kaaftoomina saaladii markuu tuuray uu yidhi waxaan iyada ahayn i ken hadihi riwaaya ama hadihi ziyaadana qad صaxaxa alxaafid ibn xajar raximah اllahu tacaalى wغayruhu ama xadiiثu abi hurayra oe man اstjmara falyutir wman facala faqad axsan wman laa falaa xaraj qofka istijmaarayaa ee dhagax iyo wax lamida isticmaalaya ku istinjoonaya witr ha ka dhigo وmaن فaعaلa فqad أحسن qofka sidaa yeela wanaag buu sameeyey وmaن laa falaa xaraج qofka aan sidaa yeelina dee witri aan ka dhigina ee tiro buuxdo ka dhigana canaa dembi dushiisa maaha fahuwa xadiiث ضaciif fii isnaadihi alxusein alxamrani yarwihi can abi saciid الxamrani wahuma majhuulaan hadduu ansixi lahaana waxaa lagu xambaari lahaa yaعnى ma fawqa halaaث saddexda wixii ka sareeya oo ugu yaraan saddex inuu isticmaalo qofku ayaa waajiba haddii saddexdu aanay ku filaan oo meeshii aanay si fiican u nadiifinna waa inuu ka badiyo wey saddexdu waa alxad اladnى waa xadka ugu hooseeya haddii saddexdu ka badiyona waa inuu waxa weeyaan ka dhigo witri waa inuu ka dhigo wa tundabu waxaa la suneeya alisticaadatu ilaah in la magan galo cinda shuruuc marka la gudagelaayo meesha lagu xaajo gudanayo oo haddii meesha qofku uu ku xaajo gudanaya ay tahay makaana mucaddan liqadaaءi اlxaaja meel marka horeba loo diyaariyo xaajo gudashada sida suuliyada oo kale marka lugta bidix uu gelinayo ayaa ducadan uu akriyaya macanaa intaanu weli aanu gelin haddii meeshu fadaa ay tahay meel bannaan meesha uu ku xaajo gudanayaana marka uu sii fadhiisanayo ee uu faydanayo ayuu ducadan akhriyaya waxaana ahlucilmigu ay sheegeen hadduu qofku yahay ilmo yar oo ducadan markaa aan akhriyi karin ama aan la xifdisiin karin inay mashruuc tahay in ilmaha yar ilaahay la magan geliyo shaydaanka laga magan geliyo waxaa u daliila masaladan xadiidu anas bnu malik fi saxiixi الbukhaari wa muslim qala kana الnabiyu salى اllahu alayh wasalam ida dakla alkhalaa alkhalaa halka waxaa looga jeedaa mawdicu qadaءi اlxaaja waa meesha lagu xaajo guto asalkeeduna waa meesha banaan waxaana markaa meesha lagu xaajo guto magaca alkhalaa loogu bixiyey lannahu berigii hore ma jirin suuliyaal may jirin ee banaanka ayuunbaa xaajada lala aadi jiray qaala wuxuu yihi qaala waxa uu odhan jiray rasuulku allaahuma ya allahu inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alkhubufi wاlkhabaa'ifi alkhubuf wاlkhabaa'if oo bidami ilba la akriyo waa jaa-is oo waa banaan tahay alkhubfu in la yidhaahdo oo ba'da la reebo iyaduna waa jaa-is waana sida riwaayaadka badankoodii ay ku yimaadeen waana sida macnaheedu uu caamsan yahay oo alkhubus haddii aynu nidhaahno oo ba'da marka aynu godno waxa uu noqonayaa markaa jamcu khabiif waxaana looga jeedaa dukraanu shayaaiin shayaadiinta kuwooda lab alkhabaaisna waxaa looga jeedaa inaahum kuwooda dhadig lakin alkhubhu haddii la dhaha ba'da la reebo waxaa alkhubhu looga jeedaa asharu baa looga jeedaa alkhabaa'isna waxaa looga jeedaa annufuus ashariira nafaha shar kale baa looga jeedaa marka riwaayaadka badankooduna sidaasay u soo arooreen sidaasi ayaana macnaheedu caamsan yahay oo dee markaad tidhaahdo ilaahay sharkaan ka magan gelaya dee shaydaanka sharkiisa iyo cid kale sharkeedu waa soo gudagelaya markaa tira ilaahay nafaha shar kale oo dhan baan ka magan gelaya shaydaan iyo kuwii kale waa soo gudagelayaan waxaa kaloo iyaduna mashruuca in la raaciyo basmalada sida xadiidu cali fi sunan kusoo aroortay oo rasuulku caleyh afdal salaati watasliim uu sheegay uu yihi satru maa bayna aljini wa cawraati bani aadam ida dakla axaduhm اlkhalaa an yaqula bismi اllah rawahu tirmidi wa bnu maaja jinka indhihiisa iyo cawrada bani aadamka waxaa kala asturaya marka bani aadamka mid kamidii suuliga uu galo inuu yidhaahdo bismi اllah marka labada dikriba waa la israacinaya bismi اllah allahuma inii acuudu bika min alkhubhi w alkhaba'if wاlistikfaaru ayaa la suneeyaa ilahay inuu dembi dhaaf weydiisto oo gufraanaka uu yidhaahdo marka uu ka soo baxo sida ku sugan xadiiثu caaئiشha اladي rawaahu abu dawud والتirmidي وبن maaجة أن النaبiya kana إida kharaجa min الغاaئط qaala غfraanak rasuulku wuxuu aha عalayه الصalaaةu wasaلاam marka uu ka soo baxo meesha uu ku xaajo gudanayo mid yidhaahda غfraanaka macnaheedu yahay aطlb غfraanaka ilaahay waxaan dalbayaa sitrigaaga iyo cafwigaagaan dalbaya inaad i asturto oo aanad i fadeexadayn isla markaana dembiga aanad igu ciqaabine ee aada i cafido waxaana ahlucilmigu isweydiiyaan ma munaasabaة اlistikfaari fi hada اlmawdic maxay tahay munaasabada ku jirta qofku marka uu musqusha ka soo baxo inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto aqwaal bay culimadu sheegeen wa axsanuhaa wa aqwamuhaa qwl alcalaama ibn اlqayim raximah اllahu taعaalى waqad dakarahu fi kitaabihi gaasaة اlahfaan ibn اlqayim waxa uu yihi qofka bani aadamka laba culays baa saaran culays ay ku hayaan fadalaadka waxyaabaha ka soo hadhay raashinkii iyo sharaabkii qofkuu isticmaalay oo haddii qofka saxaradu ay ku xidhanto amase kaadidu ay ku xidhanto waxaan filayaa waa la dareemi karaa dhibaatada ay qofka bani aadamka arrintaasi u geysanayso marka ilaahay subxaana wa tacaala isagaa u fududeeyo u yasira inuu culayskaasi qofka bani aadamka uu ka soo baxo culayska labaadee saaranna waa hiqalu dunuub waa culayska qofka ay dembiyadu ku hayaan marka culayskii raashinkii iyo sharaabkii aada cuntay ka dhashay marka ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa dejiyey waxaa munaasiba inay taasi ku xusuusiso culayska ay dembiyadu kugu hayaanna inaad ilaahay weydiisto subxaana wa tacaala inuu kaa dejiyo oo aada culayska culayska ku xusuusato oo aada waxa weeyaan dejinta ilaahay kaa kaa dejiyo aada ku xusuusto kan kalena inuu ilaahay kaa dejiyo walihaada ba طalab اlistikfaar halkan u yimi walxamdu baa la sharciyeeyaa ama sunaa inuu ilaahay umahadnaqo bacda alfaraaq marka xaajo gudashada uu dhameeyo inuu markaa ilaahay umahadnaqo waxaa ku soo arooray xadiiثu anas qaala kana الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam ida kharaja min alkhalاء qala alxamdu lilahi aladi adhaba cani alأdى wacaafaani xadiiثu markaa anas waa xadiiث markaa ضaciifa oo rasuulka عalيyه الصلاaةu وaسلام aan ka ansixin waxaa la mida xadiiثu abi dhr kana rasul اlah ida kharaجa min الkhلاء qala alxamdu lilah اladي adhaba cani اlأdى wacaafaani sida صaxiixana waa mawquuf calى abi dhr waa hadalkii abu dhr ma hadalkii rasuulka عalayh الصلاaةu وaسلام waqad afaada dalika alxaafiظ ibn xaجar raximah الlahu taعaalى fi kitaabihi nataaئij اlafkaar kitaabka nataaئij اlafkaar la hahdo masalada ku cadeeya xaafidku oo markaa uu ku takriijiyo axaadiisa kitaab اladkaar ee uu leeyahay alimaam الnawowi raximah اllahu taعalى waayo baab اlwudu waa baabka afraad alfasl اlأwl la faraa'id اlwudu waa arkaanta weysada alwudu bidami alwaaw waxaa looga jeedaa masderka oo ah altawadu weyseysashada alwudu lugatanna waa alnadaafa waa nadaafadda weeye waalxusn waاljamaal iyo wanaagga iyo quruxda sharcanna alwudu waxaa looga jeedaa atacabudu lilahi subxaanahu wa tacaala bigasli acdaaءi maksuusa in ilaahay subxaanaه wa tacaala loogu cibaadaysto maydhis la maydhayo xubno gaar ah haddaad tidhaa madaxa m miyaa la maydhayaa waxaynu leenahay la laakiin tacriifku sida khaalibkaa buu ku dhisan yahay oo inta badan dee xubnaha weysada waa la maydhaa madaxa mooyaane madaxa laftiisana ma la maydhi karaa oo halkii markaa masxiga maydhis ma lagu bedeli karaa ahlucilmigu raxmat ullahi caleyhim ay ka hadlaan halkeeda aynu ku sheegi doono waysadu marka waa waajib goormayse waajibtaa yajib اlwudu cinda iraadati ficli الصalaati aw ma yushtarau fiihi alwudu waxa waysadu qofka ay ku waajibaysaa cinda alqiyaami liلsalaa markuu salaad qofku u kacaya ama uu doonayo salaad inuu sameeyo aw iraadati ficli shayin alwudu sharط fiih ama yushtarau fiihi اlwudu ama markuu doonayo inuu sameeyo arrin ay weysadu shardi ay u tahay markaasay weysadu waajibtaa xaaladaha kalena weysadu waa waa sunna weeyi faraaid اlwudu marka ahlucilmigu leeyihi waxay uga jeedaan arkaan اlwudu ay ma laa yasixu اlwudu ila bilityaani bih waxa aanay weysadu ansaxayn ilaa la sameeyo waayo weysada afcaasheedu waxay u qaybsantaa macnaa arkaan iyo mustaxabaat arkaantii waa markaa uu ku horeeyey sheekhu raximah اllahu tacaala yajibu waxa waajib ku aburi calaa kuli mukalafin qof kastoo mukalafa oo mukalafka waxaa la idhaahdaa alcaaqil albaaliq qof kasta oo miyir qaba oo qaan gaadhay ayaa mukalaf la idhaahdaa an yusamiya inuu ilaahay subxaanaه watacaala magacaabo oo bimacnaa bismi اllaahi uu yidhaahdo idaa dakara waa marka uu xusuusta weeyi oo haddii aanu xusuusane ilow arrintaa uu dhaafiyo weysadiisu waa ansaxaysaa buu ujeedaa in bisinku uu ka mid yahay ama bisin in weysada lagu bilaaba inay ka mid tahay farallada weysada waxaa ahlucilmigu u deliishadeen xadiidu abi hurayra qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam laa salaata liman laa wudu'a lahu walaa wudu'a liman lam yadkur isma اllahi tacaala calayhi macanaa salaad male qofka aan weysaysani weysana male qofka aan ilaahay subxaana watacaala aan magacaabin oo bisinka aan la iman marka weysaysanayo xadiidka duruqdiisu waa daciifa oo sanad markaa kelidii xadiidkani uu ku ansaxayaa ma jiro culimada markaa tasxiixiyeyna waxay ku tasxiixiyeen bimajmuuci turuqi marka asaanidiisa ay isu geeyeen laakiin waxaa muhima in la laaxido ama loo fiirsado xadiidku mar wuxuu ku soo arooray bilafdi shard oo laa wudu'a liman lam yadkur isma allah liman lam yadkur isma allahi tacaala calayh waa lafdiga shardinimo in bisinku uu shardi u yahay weysada laga fahmi karo marna wuxuu ku soo arooray manaa alfaad aan laga fahmahayn shardinimadaas oo mashruuciyo un laga qaadan karo haddaba lafdigan shardiyada laga fahmayo ee laa wudu'a ay ku jirto lam yasix liannahu laysa lahu shawaahid qawiya wa dacfuhu shadiid marka xadiidka asalkiisu waa haabit waxaanu sugayaa uun in weysada bisinka lagu bilaabo laakiin lafdigan ama kelmadan laga fahmaayo inuu bisinku shardi u yahay weysada ama rukni arkaaniha uu yahay ma ansixin walihaada baa xataa ahlucilmiga tasxiixiyey ee masaladan ku tegay badankoodu aanay xadiidka daahirkiisa ama sida ka muuqata aanay ku tegin oo ay yidhaahdeen waxaa shardiga uun ama bisinku wuxuu shardi noqonaya un marka qofku uu xusuusto oo haddaanu xusuusanu ilaaba weysadiisii sax bay noqonaysa oo rufca can ummati alkhaطأ wالnisyaanu wama stukrihu calayhi bay deliishadeen laakiin haddii ay sugnaan lahayd inuu bisinku ka mid yahay shuruudda ama arkaanta weysada qof ilaaba iyo mid ogaan uga tegay toona weysadiisu may ansaxdeen waa shaygu mar hadduu shardi yahay ama rukn min alarkaani uu yahay yanaa cibaado hadduu shardi u yahay ama rukn u yahay laa yasquط bالnisyaan ilow kuma dhaco oo qofka iminka weysadii ilaaba ee salaad bilaa weyse ku tukada ma la odhanayaa salaaddiisaasi way ansaxaysaa mar haddaanu weysada ogaan aan uga tegin bidaliili qowli nabiyi rufica can ummati alkhaطأ wاnisyan wama stukriba caleyh jawaabta waxaan filaya inay iska caddahay oo aan sida aan la odhan ahayn marka ida kaana ashayu sharطa aw rukna fi اlcibaada laa yasquط bالnisyan marka haddii a ansixi lahayd inuu bisinku shardi weysada u yahay ama rukni arkaaniha u yahay alcaamidu wاnnaasi isku mid bay noqon lahaayeen ka ogaan uga tagayo ka ilaaba fi tarkiha laakiin inuu shardi ama rukun yahay ayaanan sixinba saxaabadana kamay soo aroori wax tusinaaya in bisinku uu yahay min shuruuطi alwudu ama min arkaaniha waxaa ka soo arooray in ma yadulu calى istixbaabiha wax tusinaya sun sunanimadeeda ka cumar bn khaaab radi allahu canhu arda wayatamadmada e wa an yatamadmada inuu luqluqdo ayaa waajib ku ah oo almadmadatu waa jaclu almaai fi lfami wa taxriikuhu aw idaaratuhu fiih waa inuu qofku afkiisa biyo ku shubo itana biyahaasi afka waxa weeyaan uu ku wareejiyo oo uu ku maydho oo afku wuxuu ka mid yahay wejiga luqluqashaduna markaa waa maydhistiisa weeyi wayastanshiqa oo uu sandaarsado alistinshaaqna macnihiisu waxa weeyaan jaclu اlmaai fi اlanf wa jadbuhu biالnafas waa inuu qofku sankiisa biyo geliyo neeftana uu ku jiido si ay sanka gudihiisa biyahaasi ay u gaadhaan waxaa kaloo isna labadaa ku xiga alistinhaar alistinhaar oo macnihiisu uu yahay ikhraaju اlmaai min alanf biyihii sanka galay in laga soo saaro amaa biyihii afka galay qofku uu ku luqluqday falaa yajibu ikhraaju in lasoo saaraa waajib ma aha oo la odhan maayo luqluqashadii dhamaystiri maysa ilaa uu soo saaro sawaaء ibtalacahu aw akhrajahu mar haddii afkiisa biyaha uu ku maydhay ama halliqa ama ha soo saara ee luqluqashadii waa ansaxaysaa maxaa u daliila in luqluqashada iyo sandaarsigu ay ka mid tahay farallada weysada waxaa u daliila axaadiis badan xadiiث luqayط ibn sabura aladii rawahu abu dawud wالtirmidi rasuulku wuxuu yihi alayh الsalaaةu wasalaam إida tawada'ta famadmid markaad weysaysanayso luqluqo famadmidna waa amar amarkuna wujuud buu faa'iideeya waxaa kaloo rasuulku alayhi الsalaaةu wasalaam uu yihi kama fi xadiiثi abi hurayra saxيح الbukhaarي wamuslim man twadaأa falyastanfir wman اstjmara falyutir wqala عalayhi الsalaaةu wasalaam ida twadaأa axadukum falyajcal fii anfihi yani maaan midkiin marka uu weysaysanayo sankiisa biyo ha geliya bu ihi rasuulku alayhi الsalaaةu wasalaam waxaa kaloo rasuulku yihi ida twadaأa axadukum falyastanshiq macnaheedu iyo sankiisa biyo ha geliyo in marka ay waajib tahay luqluqashada iyo sandaarsigu waxaa ku tegay caطaa oo taabiciga ibnu jurayj oo cabdullahi ibn mubaarak oo isxaaq ibn rahawey waana riwaaya can axmed waana mashhuuru madhab اlxanaabila waana waajib fi اlgusli wاlwudu hadduu qofku weysaysanayo iyo hadduu maydhanayo maydhasho sharciya oo sune ama waajibaba inuu luqluqdo uu sandaarsadaa waa waajib waayo rasuulka ayaa calayhi الsalaatu wasalaam amray marka amarkaa laga yimaadana alfamu walanfu waa min alwajh sanka iyo afku waxay ka mid yihiin wejiga waqad amara allahu subxaana watacaala bigasl اlwajhi fi اlwudu ilaahayna waxa uu amar ku bixiyey marka la weysaysanayo wejiga in la maydho faغsiluu wujuhakum wejiyadiina maydha luqluqda oo sandaarsada lafteedu waa soo gudagelaysa inay soo gudagelaysana rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu ku caddeeyey bilqowl oo de waa kaa luqluqashadii sandaarsiga ina amray bilficlina waa ku caddeeyey rasuulku ficilka nebigu alayh الsalaatu wasalaam ila aayaddu sandaarsi iyo luqluqasho toona ma aanay farin dadke yanaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam ficilkiisuu ku bayaamiyey in sandaarsiga iyo luqluqashadu ay ka mid yihiin gaslulwaj waana wejiga intiisa daahirka ama intiisa muuqata ayay xisaabsan yihin oo ay la xukum yihiin wejiga iyo iyo sanku walihaadaba qofka saa'imkaah hadduu afkiisa biyogeliye ama sankiisa dee soonkiisu aanu jab ahayn haddii afka iyo sanku aanay wejiga ka mid ahayn oo acdaad iyo xubnaha daahirka aanay ka mid ahayn ee joofka iyo inta hoose ay ka mid ahaan lahaayeen dee qofka soonkiisu waa jabi lahaa haddii la yidhaahdo dee magacyo kale imika leeyihiin oo midna alfamu baa la yidhahdaa midna alanfu baa la yidhaahdaa mar hadday magac kale le yeesheen dee ismulweji magaca weji ma soo gelayaan waxaa leena taadi sax maaha lianna alkhadayn iyagoo magacyo leeyihin labada dhaban miyaanay miyaanay magac kale miyaanay yeelan oo sankan dushiisa la maydhayaa miyaanu magac lahayn bal xubintaas sanka la dhahdaa intaasoo magac bay leedahay marka wejiga xubnaha ka mid wa kadalika waxa weeyaan salaantii ama halkii lagu sujuudiye aljabha magac kaley leedahay marka xubnaha wejiga haddii qaarkood magacu gooniye ay yeeshaan taasi ka saari mayso magicii wejina inay weli hoos imanayaan oo xukunkii wejiga waxa weeyaan ay leeyihiin uma dabeetana yaksila inuu maydho ayaa waajiba jamiica wajhihi wejigiisa oo dhan in markaa wejiga meedhistiisu ay ka mid tahay farallada weysada ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihin ilahay baana subxaanaه watacaala ina faray ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ilى الصalaaة faغsiluu wujuhakum buri ilahi subxana wa tacaala wejiyadiina maydha xadka wejigu haddaba waa maxay ibnu kahiir raximah اllahu tacala markuu aayaddaa fasiraya fi tafsiiri wuxuu sheegayaa xadka wejiga wuxuu le xad اlwajhi cinda اlfuqahaa maa bayna manaabiti shacri الra's ولا اعتiباaر بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحyين والdقن طuلا ومiن الأذن إلى الأذن caرضا wejiga xadkiisu waxa wy فقahada agtooda laga bilaabo halka timaha qofka بني aadamkahi ay ku soo joogaan maslo markaa inagu baraarujiyey oo hamoodin in timaha un la eeganayo waxaa la eeganayaa timaha guntoodu halka waxa weeyaan asaalatan qofka bani aadamka ay kaga taallo oo hadduu qofku yahay aslaca mid bidaar leh oo dee timihii ay durkeen oo madaxa bartankiisa ama ilaa qadaadkaba ay socdeen dee la odhan maayo ilaa time laga gaadhayo weji lama maydhin oo madaxaa bidaartale waa la wada maydhaya dee la odhan maayo hadduu qofku yahay akama ra's algamam waa istirsaal shacri الra'si ilى اljabhati aw ilى اlqafa waa qofka timihiisu inay hore usoo dheeraadaan iyadoo dee guntoodii ku taallo jabhada ama halka lagu sujuudo dusheeda inay timi haddana soo foorarsadaan oo ay kusoo dhaadhacaan salaanta lafteedii oo ay asturaan ama xagga qadaadka timihiisu waxa weeyaan ay u jiibsadaan waana صifo aan fiicnayn fi الrijaal ragga waa صifo aan u fiicnayn bay idhahdeen waa calaamaة calى اlgabaawa lakiin nin kasta oo sidaasa maaha macnaheedu inuu yahay gabi ama doqon inuu yahay maaha macnaheedu nin baa gabadhiisii ama xaaskiisii la dardaarmo wuxuu yihi gabayga waxaa laga yaaba lafdigiis inaana si fiican ahayn lakin bilmacna wuxuu ahaa isagoo gabadhi la hadlaya wuxuu yihi in farqa allahu baynana falaa tankixi falaa tankixi agama الra'si laysa baslaca hadduu ilahayna kala kaxeeyo gabadhay oo dee aan ku fura ama aan dhinto waan kula dardaarmayaaye nin waxa weeyaan tima dheero oo timihiisu ay sujuuddiisa soo gaadheen ama ay qadaadkaa dambe ka daadegeen ay isku guursanin oo aan bidaar lahay weligaa n ninka bidaartala ogow bu ihi halkaana bidaartii ammaan baa waxooga uga soo baxday sooma aragtaan waaya maasha aad baa looga cararaay ayib marka taas iyado ictibaar ma leh ilaa laga gaadhayo lafta garhka marka dherarka xadkiisu waa intaa wa min aluduni ila aludun cardan xagga ballarhkana waa labada dhagood inta udhaxaysa intaa qofka maydhaa wuxuu noqonayaa qof wejigii maydhay ayuu noqonayaa uma dabeetana yadayhi labadiisa gacmood inuu maydho ayaa waajiba maca mirfaqayhi isagoo labada suxulna maydhista ku daraaya oo sida saxiixa ah labada suxul waxa ay ka mid yihiin inta ay meedhistoodu waajibka tahay labada gacmood in la meydha inay waajib tahay ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihiin raxmat ullaahi calayhim ha iskuba khilaafaan suxulladu ma ku jiraan inta la maydhayo ay waajibtay in la maydho mise kuma jiraan ilaahay baa yihi subxaana watacaala wa aydiyakum ila almaraafiq gacmihiina maydha ila almaraafiq ilaadaasi waxaa in badan oo ahlucilmiga ka midii ay ku macneeyeen inay tahay bimacnaa maca ay maca almaraafiqi idinkoo suxulladana maydhista ku daraaya ilaa oo bimacnaa maca ahayna waa ku soo aroortay qur-aanka ilahay waa kari walaa taأkuluu amwaalahum xoolaha agoonta maruu ka warramaye walaa taأkuluu amwaalahum ilaa amwaalikum ma macna ilaa amwaalikum ay maca amwaalikum macnaa xoolahooda ha ku darsanina dee xoolihiina had cunaysaan oo sida xoolo sida xoolihiina ha u cunina wakadalika ilahay waa kari yazidkum quwata ilaa quwatikum ilaahuna waa bimacnaa maca ay maca quwatikum ta kale qaacida sheegeen culimada luqada qaarkood sida almubarid oo kale wuxu ida kana alxaddu min jinsi اmaxduudi dakala fiih shayga haddii xad loo sheego xad gaayo meeluu ku dhamaado haddii meeshaasi shaygan ay xadka u tahay ama bardhamaadka ay u tahay ay la jinsi tahay iyaduna waa soo gudagelaysa oo tusaalahaan nin ba wuxuu ku ihi nin wahabtuka wahabtu laka hadihi اlard dhulkanaan kuu hibeeyo dhulkiibuu tilmaamaya markaasaa wuxuu yihi min hunaa halkan laga bilaabo aynu taaganahay waa ibtidaء اlgaaya ilaa hunaak ilaa halkaa ha laga gaadhayo oo meel yaroo markaa ciiddu ay cas tahay ama dhagaxaan yaroo gaara ay leedahay buu tilmaamay marka meeshaa yari ma ku jirtaa ee calaamada gaarkaa leh ee dee uu xad iyo bardhamaad uga dhigay dhulka ninkaa u hibeeyey ma ku jirtaa inta ninkaa uu siiyey mise waxaa la ohanaya waa inta ka sokaysa sida saxiixa mar hadday isku jinsi yihiin oo wada dhulun ay yihiin halkaa uu bardhamaadka ka dhigayna way ku jirtaa laakin ida kana alxaddu min gayri jinsi maxduud gaayada ama shaygu halkuu ku dhammaadaa shayga ay bardhamaadka u tahay haddaanay la jinsi ahayn laa tadkhulu fiih oo hadduu idhaahdo wahabtu laka hadihi alard dhulkanaan kuu hibeeyey min hunaa halkan laga bilaabo ilaa daka aljidaar ilaa gidaarka ama ilaa hadihi shajara ama ilaa geedka dee geedka iyo gidaarku dhul ma aha iyaga ayaana imika xad u ah dhulka qofka ninka la siiyey marka mar haddaanay dhulka la jinsi ahayn oo wax ka duwan ay yihiin inta la siiyey kuma jiraano hadhow ma odhan karo dee geedku intadii siisay buu ku jiraa ma odhan karo marka aynu aayadda dib ugu noqonay mirfaqaynku ma la jinsi yihiin gacanta inteeda kale nacam waa la jinsi marka mar hadday la jinsi yihiin gacanta intii la meydhayna xad ay u yihiin way soo gudagelayaan inilaaqan min hadihi alqaacida odhanaysa ida kana alxaddu min jinsi اlmaxduudi dakala fiih xadka ama shaygu meesha uu ku dhammaadaa shaygan bardhamaadka u yahay haddii ay la jinsi tahay oo ay isku nooc yihiin ay isku mid yihiin manaa shaygaasuu la xukum yahay xadkaasi oo uu soo gudagelaya waxaa markaa weliba aad taa ku darsataa oo taa sii ayidaya ficlu nabiy alayh الsalaatu wasalaam almubayin lilaaya ficilka rasuulkuu seeye markuu weysaysanaya ficilkaasoo caddaynaya aayadda qur-aanka ah bimacnaa tafsiir u ah oo sida imaam muslim saxiixiisa ku warinayo abu hurayra ayaa weysaystay radia allahu canhu fagasala yaday xataa ashraca fi lcabudeyn abu hureyra wuxuu maydhay gacmihiisa ilaa maanaa suxulka dee uu maydhay oo maydhistii ay afka la gashayba ama madaxa la gashayba cududda abu hureyra intaa dabadeed wuxuu yihi haakada ra'aytu rasuula اllahi yatawadأ waxaan arkay rasuulku oo sidaa u weysaysanaya marka xadiidkani wuxuu tilmaamaya in rasuulku alayh الsalaatu wasalaam labada suxul uu ku daray inta waxa weeyaan uu maydhay wa ficlu nabiyi alayhi الsalaatu wasalaam ida kana bayaana liwaajibin yadulu calى اlwujuub ficilka rasuulku haddii xukun waajiba caddaynuu u yahay iyo fasiris ficilku xaaladaa wuxuu faa'iideeyaa wujuub buu faa'iideeyaa waxaa rasuulku uu sameeyey alayh الsalaatu wasalaam inay waajibtay waana sida marka ahlucilmiga badankoodu ay ku tegeen akaru ahlicilmi baa sidaa ku tegey khilaafa libacdi اmaalikiya oo iyagu yihi suxulladu inta la maydhayo kuma jiraan sida ahlucilmiga badankooda ku tegeen baana raajix uma dabeetana ymsaxa an ymsaxa inuu masaxo ayaa waajiba ra'sahu madaxiisa inuu masaxo oo ilahay baa subxaana watacala wamsaxuu biru'uusikum manaa madaxyadiina masaxa bu uhi ilaahay subxaana watacaala ama madaxu tima ha lahaado ama yaanu tima lahaanin ahlucilmi waa isku waafaqsanyeen masxu ra'si inuu ka mid yahay farallada weysada waayo aayadda ayaa tusisay rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam masaxa ra'sahu sida axaadiida sifada weysada rasuulka caddaynaysa ku suganka xadiid abi hurayra wa xadiid cabdillahi bni zayd ficilka rasuulkuna dee aayadda ayuu bayaan ama caddaynaya fasiris weya waxayse ahlucilmigu isku khilaafeen alqadr اlmujzi qadarka markaa qofka masxigaa ka gudaaya madaxoo dhan in la masaxo ayaa waajiba mise barhkii in la masaxo ayuu waajibkaasi ku dhacaya haddii bar masixitaan uu ku dhacayana barhkaa xadkiisu waa intee bal mualifka hadalkiisa uu masalada kaga hadlay markaynu sharaxaynan insha allah ka hadlo maca uduley iyadoo labada dhagoodna ay madaxa raacayaan maca uduley iyadoo labadiisa dhagoodna lala qabo bimacnaa labada dhagood in la masaxa waa faral dee madaxa ayay ka mid yihiin waxaanay markaa u daliishadaan ahlucilmiga qaarkood xadiidka abu dawuud iyo tirmidi ay warinayaan min xadiidi abi umama min xadiidi abi umama qaala qaala rasuulu الlah alayhi الsalaatu wasalaam aludunaani min الra's labada dhagood madaxay ka mid yihiin xadiidkaasi warada min naxwi hamaaniyata طurq ilaa sideed dariiq ayuu xadiidkaasi ku soo arooray oo yuqawi bacduha bacda oo barhkeed barhka kale uu xoogeynayo walihaada ba culimada musطalaxu ay tusaale uga dhigaan kutubta musطalaxa sida ibnu صalax oo kale fii muqadimatihi wa kadalika ibnu kahiir kitaabkiisa ikhtisaaru culum اxadiiث waxay tusaale uga dhigaan xadiidkan alxadiiث الضaciif aladi yartaqi ilى اlxusn bikahrati طuruqi xadiidka markaa daciifka ah ee markaa asaaniidee badan uu yeesho dacfigaa ka hinqanaya oo kor uga kacaya oo xadiid xasana markaa noqonaya ahlu cilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen xadiidkani waa waa mawquuf waa daciif lakin saxa mawquufan oo cabdillaahi bn cumar ba wuxuu yihi aludunaani min ara's labada dhagood madaxay ka mid yihiin ibn abi shaybi iyo cabdirazaq oo musanafkooday ku wariyo kadalika adara quطniyu fi sunanihi marka labada dhagood inay madaxa la xukmiyin waxaa kaloo ina tusinaya alaxaadiiث alati fiiha ana nabiya masaxa ra'sahu wa uduleyh marata waaxida axaadiida tilmaamaysa in rasuulku alayh الsalaatu wasalaam masixitaanka madaxa iyo labada dhagood uu israaciyey oo laba biyo oo kala duwan aanu u kala qaadin axaadiia waxaa wariyay asxaabu sunan alarbaca waanay fara badan tahay axaadiidaas oo cali bin abi طaalib iyo ibn cabaas iyo rubayic iyo cuثmaan wغayru min aصxaaba ayaa laga soo wariyey marka hadday wj madaxa iyo dhagu hadday laba xubnood oo kala xukuma ay yihiin dee midda biyo goomiye u qaadi lahaa rasuulku alayh الsalaatu wasalaam in midda biyo goomiye loo qaadaa mamnuuc ma aha oo waa banaantah oo saxaabada ayay ka sugnaatay sida ibn cumar oo kale sida cabdirazaq iyo bayhaqi ay wariyeen laakiin in mar qura la wada masaxo madax iyo labada dhagood oo la israaciyo xubin qura la yskaga dhigaa waa mujzi waa mid qofka ka gudaysa wey sa axaadiistaasi ay tilmaantay wa yujzi waxaa gudaya buu yihi oo faralkaa qofka ka gudaya masxu bacdihi madaxa barhkii inuu masaxo sidaas ayaa shookaani ku tegey waxaana markaa xujadiisu ay tahay in bacd wamsaxuu biru'uusikum ku jirta ay tahay litabciid ay bibacdi ru'uusikum madaxiina barhkii masaxa macnuhu uu yahay ugu yaraan haddaydaan wada masaxahayn bacdahu masaxa waxaa kaloo uu xujaysanaya axaadiida ay ku soo aroortay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo cimaamadi madaxiisa ay saaran tahay uu masaxay foogda inta kalena uu masxigii cimaamadda uu dusheeda masaxay oo ku dhamaystiray marka haddii dee masxu lbacdi barhkii masixitaanka la masaxa aanu mujzihan ama aanu ka gudahayn manaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam sidaa ma yeeleen ayaa shawkani aima kala yidhaahdeen xadiidkuna cagsiga in loo deliishado ayuu u dhow yahay oo haddii masxulbacdigu uu mujzi yaho uu ka gudayo dee intuu fooda masaxaabu iska dayn laha oo inta hadhay cimaamadda dusha kama mariyeen ahlulcilmiga qaarkood waxay ku tegeen in madaxa oo dhan la wada masaxo oo ninku uu wada masaxo gabadhuna ay wada masaxdaan inay waajib tahay waana madhabu malik wakadalika madhabka mashhuurka ka imaamu axmed raximah اllah aimo muxaqiqiinina ay ku tegeen sida abu cubayd iyo ibn lmundir iyo oo ikhtiyaaru sheikh islaam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala qolooyinka yidhi madaxoo dhan in la wada masaxa ayaa waajiba waxay leeyihiin badu maaha litabciid ee waa lililsaaq waa ku dhejin ba tusinaysa waxaanay la mid tahay bay yidhaahdeen bada ilaahay uu ku sheegay fii qowlihi fi tayamum famsaxuu biwujuhikum miyaa la odhan karaa waa litabciid o markaad gebagabaysanaysaan wejiga barhkii masaxa weeyaan macnuhu waa maya ee ba'dani waa lililsaaqo markaad gebagabaysanaysaan gacmaha boodh kale ama ciidda aada saarteen wejiga si fiican ugu dhajiye weeyi ta kale sunada ayaa fasirtay bay yidhaahdeen aayadda oo rasuulka alayhi salaatu wasalaam ficilkiisu fasiritaan buu aayadda u yihi marnaba may soo aroorin biisnaadin saxiix in rasuulku alayhi salaatu wasalaam madaxiisa oo banaan inuu berhkii masaxay haddii ay arrintaasi mujzi tahay mid ka gudaysana marun buu rasuulku sidaas samayn la ugu yaraan libayaan iljawaaz su u caddeeya arrintaasi inay bannaan tahay bal rasuulku madaxoo dhan buu wada masaxay sida ku sugan axaadiida saxiixa ah ee sifada weysada rasuula ka warantay sida xadiidka cuhmaan iyo xadiidka cabdillaahi bni zayd laga bilaabo fooda ilaa qadaadka qadaadka haddana ilaa fooda ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu masaxay in in bacdu ay u soo aroorta litabciid waa faa'ida lugawiya oo bacd ay faa'iideyso sida min oo kale sibayeyhi dhowr iyo to shan iyo toban meelood oo ku qoran kitaabkiisa la idhaha alkitaab magaciisaba alkitaab baa la idhahay ayuu diiday oo wuxuu yihi bacdu laa tarid fi lugati alcarabiya litabciid waxaa lamida saas oo kale ibn burhaan isna min culamaai luga ka mida wuxu uhi man zacma ana albaa tufiidu tabciid faqad jaءa ahla lugati bima laa yacrifuunahu qofka sheegta inay ba- tabciid faa'iideysa min oo kale bimacnaa min ay noqoto ahlulugaha kaasi wuxuu u keeni ula yimi waxaanay aqoon ahlulugaha cilmigooda wax weyn aan ka mid ahayn marka sidaas ayaad moodaa inay raajix tahay laakiin qofka madaxiisa barhkii masaxa laa nunkiru calayh walaa nushanicu calayh bal qad warada can الصaxaaba masxu bacd الra's saxaabada waxaa ka soo aroortay inay ku gaabsadeen masixitaanka madaxa barhkii warada hada can cabdillahi bni cumar anahu kaana yamsaxu muqadam muqadima ra'si inuu masixi jiray madaxiisa waxa weeyaan foodiisa daara quطni baa wariyey fii sunanihi bisanadi xasan wakadalika salama ibn alakwac inuu sidaas samayn jiray baa ka soo aroortay ibn abi shayba ayaana ku wariyey musanafkiisa wallahu aclam waxkum bilahi towfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا